wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane nuur siido baaba ayaa magaalada baydhabo ka daafuray tobabar ku saabsan xalinta khilaafaadka waxaa ka qayb galay furitaanka tobabarka wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta koonfur galbeed odayaasha dhaqanka iyo haweenka magaalada baydhabo mudane nuur siido baaba wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimada kulanka wuxuu ka hadlayaa xoojinta kaalinta culimmada ay ku leedahay iyo haweenka ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka sidaan ognahay runtii kaalimaha ay leeyihiin haweenka waxaa liid u ah wasaaradda haweenka oo maanta ay joogto oo ah hooyooyinka hooyadood wasiiradda haweenkayaa joogta culimaa u diinkana waxaa jooga aabayaashoodii oo annaga ah wasaaraddii owqaaftay arrimaha diinta dhammaan marka dowlad dhis iyo dal dhis markii la yidhaahdo muhiimadda ay ka leeyihiin wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta maanta ma qeexaysee diinteenna suubana qeexday maxaan ku yidhahdaa doorka ay haweenku leeyihiin haweenku maaha doorkooda haween la xaqiri karo door la xaqiri kara ma aha iyaga way doodaan waxaan rabnaa maanta inaan dareensiino wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta inay ku garab tahay haweenka soomaaliyeed khaasatan kuwa deegaanadan koonfur galbeed wasaaradda haweenka iyo wasaaradda awqaaftana inay iskaashan doonaan ay garab buuxa u yihiin inaan maaragtay lagu samaynin haweenka heebsooc lagu ekeynin keliyaha inay guryaha ku ekaadaan insha allah haddii ilahay raalli ka noqdo dhanka kale qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha shirka ayaa bogaadiyey wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta koonfur galbeed soomaaliya haween weynaha soomaaliyeed gaar ahaan haweenka koonfur galbeedna way ogtiin in mar walba iyo nheeliyin nabadaynta iyo horumarka iyo caafimaadka iyo waxbarashada in markastaiyo anduubiyin iyo markhaati lakuwadeeyo ka wasaarad ahaanna way diyaaranaynaa in culimaadudiinka iyo bulshada qaybo kala duwan yoo la shaqeeyaan haweenka waana garab istaagayna way mahadnageey wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafka oo barnaamijkunha agaasimi wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha runtii doorka wasiir nuur sidow baaba usleeyey door la xaqiro korme-e wasaaradda hortiis yacni magac ahaan an noolayta an roogtay laakiin wasaarad nooloog oo muuqata mahayna wasiir dadaalada aduwadda isku xirka culimaadudiinka iyo dhallinyarada iyo haweenka kii bogaadiyaan waana kiinka mahadnagaan saas ayay isku dhex jiraan haweenka iyo culimmadii iyo mataqaanaa odayaasha odayga lagama maarmo haween lagama maarmo dhallinyara lagama maarmo runtii nin walbo doorka uu leeyahay wuu yaqaanaa xalinta khilaafaadka xambalayo iyo bogaadin u dirayaa wasaaradda diinta awqaafta runtii oo mataqaanaa kulankan aad u qiimaha badan ay uga casuuntay aada u bogaadinayaa mahad celin gaar ah sababtoo ah barnaamijka wasaaradda cadaaladda amniga ay waday hore usii waday oo bil walba ay qabato oo ayadana qayb ka mid ah waa tan se mataqaanaa wasiirka oo u xasuusiyo doorka ay ku leeyihiin culummada iyo odayaasha iyo haweenka xalinta khilaafaadka runtii magaaladan baydhabo inta degmo inta xaafadood tobanka xaafadood ayaa waxaan ku leenahay mina hal qof aan ku leenahay si ay u xaliyaan wax walba oo mataqaanaya maxkamadda uusan gaarin heer maxkamadda duu gaar maxkamadda la geenayaa laakiin wixii hoor oo maxkamadda gaarin oo hoose ah waxay ku xaliyaan xaafadooda ay ku xaliyaan macnaa haweenkana waa door bay sida had la sheegay waa doorka ugu muhiimsana ayay leeyihiin hadday noqon lahayd si hoose isi koray wax ugu sheegi karaan bulshada runtii marka khilaaf kasta oo jirana xoog laguma xoog kuma soo dhammaado waxaa ugu dambaysay si kastoo la isu dagaalo xoog la isugu isticmaalo marka dambe waxaa la isugu imaanaa miiska oo wadahadalka